wafdi ballaaran oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirada cadaaladda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed s c khaatumo ayaa waxaa magaalada kismaayo kusoo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland oo uu wehliyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi oo soo dhoweyn kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka wafdigan waxaan idinku soo dhaweyneynaa degmada kismaayo oo ah caasimadda kumeel gaarka ah gobol dowlad goboleedka jubbaland salaan kadib waan ognahay shaqo badanaa noo taalo waxaad hordhac u tihiin wafdi insha allahu intaan ka ballaaran oon sugayn inuu sabtiga noo yimaado oo ay ka mid yihiin haddii ilaaha yidhaahdo hoggaankii bahda cadaaladda ee soomaaliya maanta waxaan rabnaa oo keli ah soo dhoweyn ismarxabayn wixii ajenda ah ee laga hadli doono iyo qaabka ay noqon doonto insha allahu dibaan u dhiganaynaa waxaan idiin leenahay soo dhowaada dhankooda xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda maamulka s c khaatumo ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey iyaga iyo wafdigooda waxaan rabaa marka hore inaan ka mahad celiyo soo dhoweynta diiran oo ay noo sameeyeen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland madaxdii iyo wafdigii iyo mas-uuliyiintii aan wada soconnay iyo runtii diyaargarowga iyo qorshaynta ay galeen si howlaha aan halkan u nimid ay u najaxaan runtii aadaan idinka mahad celinaynaa inta hadda aan ka warqabo anigu diyaargarowgu iyo wakhtiga ay qaadatay tiim kale oo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ka socday heerka federaal oo idinla joogaa jira oo mar walba xogta iyo macluumaadkan isla soconnay in moogtahay mas-uuliyiin iyo madax intaa la eg aad martigelisaan waa waajibaad aad u weyn waajibaad qaran ah howl sahlana ma aha waxaan ognahay weliba imkaaniyaadka iyo dhaqaalaha iyo duruufta weliba aad u xadidan haddana inaad culeyskaas taxamushaan oo dulqaataan aadaan idinka mahad celinaynaa sharaf iyo karaama inoo tahay waana waan idinku bogaadinaynaa annaga ruuxin intaan wada joognana maxaan idhahdahay waan idinkala shaqayn doonaa runtii ajendaha oo loo socdaa waa ajendo aada is leedahay waa aasaaska dhismaha ee dowladnimada soomaaliya maxaa yeelay kulligan waa cabanaynaa haddaanu cadaalad haddaanu dowlad goboleednahay waa cabanaynaa haddaanu shaksinahay haddaanu wasaaradnahay haddaanu beelnahay waa cabanaynaa waxa laga cabanaya qolo walba waxay leedahay cadaalad daraa jirta marka waxaan u malaynayaa barnaamijkii ugu fiicnaa muxuu ahaa lagu sixi lahaa ama iska waraysan lahayn aan iraaho muxuu ahaa sidii aanu cadaaladda kor ugu qaadi lahayn maxaa khaldan see loo saxayaa in muxuuaha nala kusoo dhoweeyo laguna qabto magaaladan kismaayo dowlad goboleedka jubbaland oo wasiir ku-xigeenku nagala hadda madaxu ka yahay iyo saraakiil sarsare oo aan anigu qaar garanayo halka joogta waa idinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta wafdigan maanta soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa toddobaadyada soo socda ka qaybgali doona shir ka furmaya magaalada kismaayo kaas oo looga arrinsan doono arrimo la xiriira horumarinta arrimaha cadaaladda soomaaliya